aad baad u mahadsantahay maxamed daahir cali sow ninka maanta loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka magaciisa oo saddexan waa jibriil cabdirashiid xaaji cabdi waa nin da-da lixdanka ee ku jira ma ahan nin arrimaha ciidanka wax ka garanaya oo xataa qoriga aakayga kala furfuri kara sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh kuma cusba siyaasadda iyo dowladda federaalka waxa uu soo noqday xildhibaan muddadii u dhexaysay labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo laba kun laba iyo labaatankii waa xilligii farmaajo inta badan mar kale dowladda xasan sheekh ayuu xildhibaan ka noqday laba kun laba iyo labaatankii ilaa iyo haddana waxa uu ka mid yahay golahaasi sharci dejinta isku magacaabay sidoo kale waxa uu soo noqday xogayaha guddiga warfaafinta ee xukuumadda xamse wuxuu agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ka soo noqday wasaaradda maaliyadda xamse ayaa haddana wuxuu u magacaabay laba sannadood ka hor wasiirka ganacsiga jibriil cabdirashiid xaaji cabdi jibriil waxa uu bare ka soo noqday kulliyadda maamulka iyo ganacsiga ee jaamacadda soomaaliya oo ku taalla muqdisho waxa uu la soo shaqeeyey hay-ado ajanabi ah iyo ururo aan dowli ahayn aqoontiisa waa ganacsiga sida aan soo tilmaannay waxa uu shahaadada koowaad ee cilmiga business management uu ka qaatay jaamacadda nairobi siyaasad ahaan waxaa wadata dowladda kenya oo waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ay kenya ku dhex leedahay dowladda federaalka waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka dowladda federaalka ee marka ay hadlaan dadku ay ku maadaystaan intii uu wasiirka ganacsiga ahaa ka hor inta aanan loo magacaabin wasaaradda gaashaandhigga waxa uu shaaca ka qaaday inuu shaqooyinka u qorayo dadka qaraabadiisa ah taasoo fadeexad weyn ku noqotay shaqaalaha dowladda soomaaliya ee ka lagu saleeyey mabdaa aad qabtid ee ah walaalka ama walaashaa aad qortay ama ninkugu qaraabaa qortay ma qabi anigu ninka ugu sokayan waxsiinaa ninka qaraabadeeda waa anig haddaan kuu sheegaa haddaan u heli kar meel waa bisraaxa moogtaa waxaan rabaa moogtaa inaan inaan inaan sraaxa isaga hadlaan waxa adigu samayn lahayd haygu eedayn aniga berri markaa talada qabsatid waxa adigu adigu samayn lahayd haygu eedayn aniga hadda tobanka la magacaabay kuwo kale haddaan boos u helan waa siina oo qaraabadeyda ah haddaan budget u helo qofka ugu horreeya oon qoraya waa qofka kuwa iga daba qaylin jiraan aan iska fujina ani haddii ilaha xildhibaanaan u ahay xildhibaanaan u ahay sidaad rabtid inaad u shaqaaleysid sidaan rabaa inaan u shaqaaleysiya ninka sidaa u hadlaya waa wasiirka cusub ee gaashaandhigga dowladda federaalka waxaa madax looga dhigay wasaarad ay hoos imanayaan ciidanka iyo waxyaabaha dagaalka la xidhiidha iyadoo ciidanka horey loogu eedeeyey musuq maasuq xarkaha goostay heer maraykanka uu raashinka iyo lacagaha ka goostay ciidankii uu tababarayey ee danab wasiirkan fagaaraha ka sheegay inuu qaraabakiil samaynayo ayaa la aaminsan yahay in magacaabistiisa ay niyadjab ku sii noqonayso ciidamada dowladda federaalka tallaabo kasta ee uu qaado haddii ciidamada iyo taliyaasha aanay qancin waxay u arki karayaan tallaabo qabyaaladeed oo la qaaday arrintanna waxay muujinaysaa fashilka ee dhanka siyaasadda ka haysta dowladda federaalka marka caalamka la eego dowladaha iyo fadeexadaha ee madaxda ku soo baxay ma dhacdo adduunka in xil lagu soo celiyo qofkaas oo kale iyadoo markaa la ilaalinayo cuquusha dadka